xuska maalinta caalamiga ee haweenka sideeda maaj ayaa magaalada mombaasa fagaaraha tononoka waxa uu jawigu isku beddelay mid aan caadi ahayn kadib markii laba kooxood oo kala taageersan laba musharax oo u tartamaysa kursiga barasaabnimada ee soomar goboleedka mombaasa ay fooda halkan ay isku dareen iyadoona ciidamada laamaha ammaanka ay dantu ay ku qasabtay inay kala dhex galaan kooxihii halkani fooda isku daray ee kala taabacsanaa labadan musharax oo ka wada tirsan xisbiga o d m xuska munaasabadan lagu maamuusayay maalinta caalamiga ee haweenka ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dowladda ee somaal goboleedka ombaasa walowba munaasabaddu aysan u qabsoomin sidii loogu talagalay qaar ka mid a dumarkii kasoo qaybgalayaasha ah ee munaasabadan ayaa waxa ay muujiyeen siday uga xun yihiin jawiga siduu isku beddelay Mimi nimesikitika sana leo kuona vijana wetu wanatufanyia fujo ambao tumebeba mimba miezi tisa tukawazaa. Mujue mama ni mama, na tunasikitika kuona nyinyi leo mapigwa na maaskari ambao wataka kutupiga sisi kina mama zenu. Jamani, leo kila mama ambao wako Nakuru wanasemaje kuhusu kila mama wa Mombasa? Mimi nataka niwaambie kitu kimoja. Wewe mama ambaye umeshikilia bango la gavana mtarajiwa fulani, wewe mama ambaye umevaa t-shirt ya gavana mtarajiwa fulani, je, umeshawahi kuandika mkataba na yule gavana, jambo ambalo takufanyia wewe kama mwanamke?
Kwa hivyo tafadhalini, tuwe na mkutano wa kueleweka. Tukifanya vita, tukileta mambo ya siasa, tunauharibu huu mkutano. Mambo ya siasa, tunauharibu huu mkutano. Kwa hivyo tuweze kutulia, tuweze kus...
dhinaca kale munaasabada ay soo qabanqaabiyeen ururada bulshada rayidka oo lagu xuseeyey maalintan caalamiga ah ee haweenka ayaa waxay ka dhacday hoolka kibuleys ee hay-adda laanqeyrta cas ee dalka iyadoona leyla cabdulla oo soo qabanqaabisay munaasabadani ayaad u cambaaraysay in dumarka loo adeegsado arrimaha siyaasadda xilli haatan doorasho lagu jiro Isitoshe, sisi kama wanawake ni kiungo ambapo tutakuwa katika kampeni sasa. Nimeongea hili jambo sana, ni high time, it's high time women to level up. Hii mambo ya kutumika kama wanawake, tukimbie na magwaride tunini, hii tupewe dera, it's ending, ni- iishe mambo kama haya. Ni wakati mwafaka mwanasiasa akitaka kuweza ku- ku- kutekeleza wewe mat- ma, mashida yako ama ma, ma, maendeleo yako, arudi chini atuangalie sisi tutataka nini.
ugu dambayn isikul waxay u cambaaraysay fal haween ay u geysteen odayaasha boodhaboodhada magaalada nairobi iyadoona ku baaqday ciidamada ammaanka inay tillaabo adag oo sharci waafaqsan ay ka qaadaan kuwii ka dambeeyey falkaasi xadgudubka kudhulumiwa. Ni dhahiri shairi shairi kwamba wanawake bado tuko katika dhulma. Ni dhahiri shairi kwamba ni wa- wanawake bado wanaendelea kunyanyaswa, na wakiiwa wanaweza kunyanyaswa, na wakati kama huu era ya sasa, basi itakuwa bado haki haijatendeka.
fagaarahan aanu ku sugannahay ee tononoka ayaa waxaa ka dambeeyey xuska maalinta caalamiga ah ee haweenka ololaha doorashada maxamed cabdi bootaan warbaahinta star fagaaraha tononoka